أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinku heenana waxaa ka mid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee duleedka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuulo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsidari dhanka amniga ah munaasabad nabadoon cusub lagu caleema saarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay maamulka islaamiga ah ee degmada buaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee duleedka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellada dhexe bashiir muxidiin nabo ayman ayaa inoo akhrinaya bayaanka ka soo baxay taliska mujaahidiinta bismillaahi araxmaani araxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigga cadowga ee xawaadley sagaal iyo tobanka bisha jamaaduthani kun afar boqol afartan lix hijri kuna aadan labaatanka bisha disembar sannadka labada kun afar iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxa ay saako oo jimco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga cadowga murtadiinta ah ee deegaanka xawaadley wilaayada shabeellada dhexe weerarka oo bilowday salaaddii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ah ee siliibiyiinta ku weheliya dagaalka ashaadala dirirka ah ee ay cadowga doonayaan inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka bayaanka taliska ka soo baxay oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhiggii ay murtadiinta kaga sugnaayeen deegaanka xawaadley waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay ciidamo gurmad u ahaa cadowga la weeraray dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa kow iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah kuwaas oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsanaa murtadiinta waxayna khaniimaysteen hub iyo saanad ay ka carareen cadowgii jabay waxaa ugu dambeyn bayaanka lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabaliifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee siliibiyiinta iyo dabdhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsaned bashiir dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuulo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsidari dhanka amniga ah cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa lagu sheegay in albaabada la isugu dhuftay ilaa iyo saddex iyo toban iskuul oo ku yaala ismaamulada bringo west bocot iyo turkana iyadoo sababta lala xiriirinayo arrinkaas ay tahay amni darri baahsan oo soo wajahday deegaanadaas bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ardaydii dugsiyadan dhiganaysay loo wareejiyey xarumo kale oo waxbarasho si ay halkaas uga sii dhammaystaan waxbarashadooda falalka amni darri ee ka jira gudaha dalkaasi kenya oo ay usii dheer tahay howlgallada mujaahidiinta ayaa waxa ay keeneen in ay xirmaan dugsiyadan ardaydii wax ka baranaysa in loo barakiciyo deegaanada kale ee nabdoon halkaas oo ay waxbarashadooda ka dhammaystiranayaan sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaas ay ku soo sheegtay bayaanka ka soo baxay wasaaraddu waxa ay sheegtay in dowladdu ay lacag dhan boqol milyan oo shilin ay u qondaysay dib u dhiska afar iyo soddon ka mid ah soddon iyo sagaal xarumood oo horey loo xiray dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loo furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada daraaddeed dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loogu furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada waddankaas waxa ay sheegtay dowladdu in ilaa iyo hadda ay dib u dhiseen ilaa lix iyo labaatan xarumood oo wax lagu barto oo horay ardaydoodii ay u barakaceen waxaa weli war ka taagan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa dadka ka barakacay deegaanadooda kuwaas oo ka walwalsan in dhibaatadii shalay ku dhacday oo aan meesha laga saarin aynan soo noqon karin tan iyo markii dowladda kaafiradda ah ee kenya dagaal dibadeed ee gashay waxaa faraha ka baxay ammaanka waddankaas kadib markii mujaahidiinta ay naafeeyeen ciidamadii k d f ta ee isku soo maqiiqay jaxiimada ka holceysa waddankeena muslimka ah ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhacay xukuumaddaas markii ay taagdarrowday in waddankeeda ay ka abuurmaan amni xumo baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo goobaha waxbarasho ee waddankaasi kenya mahadsaned rabbaani munaasabad nabadoon cusub lagu caleemasaarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noohaya
munaasabadan oo ay berber socotay dowro sharci ah waxaa loo qabtay odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha jufada uunleh oo ka mida beelweynta hubeerar ee degta wilaayada islaamiga ee baay muddo isbuuc ah oo dowrada ay socotay kadib jufada uunle ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku haga shareecada islaamka iyagoona baddashay nabadoonkii hore oo in muddo ah beesha soo hogaaminayay munaasabadan waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan odayaal nabadoonno salaadiin iyo waxgarad kala duwan oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga dadka horta maysinka booriyay aragtay cilme fa'iis aragtay lamaan bir isinta roogtan cilme sohorma aragna ma aragne walbadanoo siinku daaxinay ma aragna misiin feedingne kashful cuyungaa siinka dheedin dhoo isiin feedimin geeka laankii wala sameeyo umudi haddii geeg roobayla isiinla roogti oo dooridan ku qayb qaadan iyo isan geeg isin cilmadan halaali haaran ka sowshan isinka hor jartaan waan inta leelta roogtin haaniyaro toddobaadii beri mayka faa'iideena wal ilaha ilay kasukor dhowr sana ka moodasaan inay la siyaadso cilmigan kutubdan lasin akri xujuw alqur'aanu xujatun laka ow calaykaw haddii cilmigan ka camal falo waayo tan isin siin saarinye cilmigan halka camal faloy hal siyaadsoy dhallinyarada odayaalka war hal bardoy nabadoonkii hore ee jifada uunle oo muddo soo hogaaminayay jifadan ayaa dhankiisa tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay nabadoonkan cusub ee jifada ay dooratay isagoona tilmaamay inuu la shaqayn doono nabadoonka cusub dhankii walaalkahay ilaahay nin doori unuuna may ka garab surugnaa hoog i xiile yo ka garab surugna akhyaarey saasaa gadugtaanaadoy sida walaalka in sheegayo walay nin qoyti maxaafadadii degmada ninkoyti ilaahay khayr shuuxi badi saati hagaadan ajari hasanaada ilaahay ku sii dambishay dambaaladkan ilaahay dhaafo haddanuun intaasa ka gaabsadaan walaalkaynu may kalanaa ini haggi ilaahay keenla fududahay ununa saasa kay garab surin waa bilaahi towfiiq qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ee iyagana ka kala tegay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoonkan cusub ee ay dooratay jifada uunle ee beelweynta hubeer iyagoona tilmaamay inay la shaqaynayaan jasaakum allaahu khayran mayse goone en inka faraxsanna waana handhowaayane farxaddana inla qiibsadaane waana amboogaadiyaane walaalihii reer uunla oo runtii mas-uulsho hadduuna dhiigani magaashay oo ah isgoowe waa mas-uul isgoowe maday oo hata una dheegani runtii eed iyo eed yahan dhawaayana waana farxadeeda ana runtii la qiibsadaan walaalihii reer ongle oo ninka werin jalsadaas ama fadhigaas ama xafladaas oo qaaliga ah runtii jazaakumullahu khayran nabadon hadhowaaw maydharaa isu deegaankii kaaba roogte beritawa ka doorati awlaaskaas ka saarati adoo andoorane aniska sharaxne hal awaalo hal awaali adan arn yaalakiin waali ilaahay inni iskiin kaalmayaa nabaga sheegay calayhi salaatu wasalaam lankisaas oo kale laka doorado hadhowaa unun ya kalenanu qabadii islaamiga wilaayada islaamiga baay haddii unaane mayl arhay isu gacan ma furun waa kii dhowaa anig alba furun qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhanka kale soo bandhigay qaybo ka mid a kitaabadii ay dowladda ku qaateen iyagoona ka codsada wilaayada inay u soo celceliso dowraadka noocan oo kale a doori inta ninka akhriyahay kitaab alwalaa walbaraa wal ninka akhri kitaab kale wal ninka akhri duriisu muhiima wal ninka akhri maybwa kitaab kale mayna ninka akhri ahin liisal qariib liisal qariibu kitaabe wal ninka akhri oo ku hadalaaw adduunyadayo laku uursadaa foolba lankii macnaaja iyo walaaja iliin sheega adduunyuban iska kalafaan adduunyan hordhaanbaa wal badan haninka shay mataawun qaliilun ilaa caabiri sabiili wal badan kale adduunya ini walban hayna iyaa hordhaanban hanin sheegay ilaahay diinsheena haninka sheegay haddana waynin sheegayhin mayla raayunin wal badan ku fahagni ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن ugu dambeyn munaasabadda ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona nabadoonka lagu caanashubay islamarkaana lagu doortay goobta waxaana loo dardaarmay nabadoonka inuu jifada ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abu xasaan maamulka islaamiga ah ee degmada bo-ale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya maamulka islaamiga ah ee degmada bo-aale ayaa sii wada dowraadka uu u qabanayo xaafadaha magaalada taas oo ay ka soo qaybgalayaan dadka aan inta badan helin dowraadka diiniga ah ee bulshada qeybaheeda kala duwan loo qabto markan dowro socotay muddo shan maalmood ah waxaa loo soo xiray ragga iyo dumarka xaafadda baqhdaad ee degmada bu-aale waxaana dowradani lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ugu horeeyaan waxyaabaha buriye islaamnimada salaada iyo dahaaradeeda iyo duruus kaleh oo mid kasta muhiim u ah qofka muslimka ah ugu horeyn munaasabadii gabagabada u ahayd dowradan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale waxaana halkaas kelimad tawciyo guud ah ka jeediyey mid ka mid ah ducaadda deegaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u soo sheegtay rasuul ilaahayow ninkan asagii islaamtiisa waan ka nabadgeli waay asagii carruurtiisa waan ka nabadgeli waay rasuul ilaahayow waxaan same markaasuu nabigu muxuu ku yidhi alaabta soo daldal eh waddada ku soo daali laamiga keen guriga alaabta soo daal soo qaad dadka markay ku weydiiyaan waxaad u sheegtaa in aad ka soo carartay ninkaa aad ka soo carartood ka nabadgeli waysay sidii buu yeelay alaabtii buu soo daldalay markaasuu laamigii ku soo daadiyey dadkii baa weydiinay maxaad u soo guurtay markaasuu leeyahay heblaayo iyo hebel oo deris ila ah yaad ilmahooda ka soo guuray islaamtii baan ka soo guuray markaasay dadkii waxay leeyihiin nacalad ha kugu dhacdo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii ku guulaystay ka qayb qaadashada dowradaasi loo soo xiray xaafadda baqhdaad ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus gaar ahaan xaafadda baqhdaad waxaa meeshaan ku qaadanay dowro aad iyo aad u qiimo badan waxay noo socotay shan maalmood maalinkii sanaadu haddaan u fadhino waa gebagabada dowrada waxaan ku soo qaadanay waxyaabo badan sida weysada iyo salaada iyo dahaarada waxaa kaloo ka mid ah nawaaqidul islaam oo aan ku soo qaadanay dowradaasi waxay noo socotay muddo shan maalmood ah anigoo magacayga umma xabsa kana socda degmada bu'aale gaar ahaan muxaafadada baqhdaad waxaan soo qaadanay dowro noo socotay muddo afar maalina waxaan ku qaadan waxaa ka mid ah makaanatul mar'ati fil islaam tan labaad alwalaa walbaraan tan saddexaad tacallum alcilmi wafadlo afaraad aljihaad fii sabiiliillah tan shanaad الحجاب لحاد التوبة والاستغفار تضبع حقوق الزوجين ما هو الإسلام؟
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعاء والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما هو الإيمان؟
هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالداعة وينقص بالمعصية dowradan loo soo xiray xaafadda bakhdad ayaa ku soo aadaysaa iyadoo sidan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu dowraad diiniyaha u soo xiray bulshada ku dhaqan xaafadaha halgan iyo dalxiiska waxaana mid kasta oo dowraadkaasi ka mid ah lagu soo gebagabeeyey munaasabad ay si aad ah uga soo shaqeeyeen haweenka xaafadda dowrada loo soo xirayey mactaned bukhaari warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh